bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan haweynta saxaafadda iyo dadweynaha reer somalilanba u soo jeedinaynaa wax ka bedela waxaana laga filayo hadda waxaa la jecel yahay yooyootanka iyo caytanka waana naga reeban tahay inaanu caytanno iyo inaanu yooyootanno toonna xaasha dhexdayada weliba intii isu dhaaratay oo kitaabka gacanta saartay oo isku xisbiga ah way ka reeban tahay waxay dhama ku dhammaysan karaan wadahadal iyo wax isweydiin inay bannaanka u soo saaraanoo aflagaado iyo cay laysdhaafsadaa waa ka reeban tahay ciddii noocaa jeclayna saa ka heli mayso waxay kiiska ka buxsato heli mayso ciddii wanaagga jeclayd iyo midnimada ahdaafta kulligood xidbi walbi inuu midaysan yahay aan dhexdiisa badqarano ka dhicinina oo ku istireexaysa waxa waxaan keliya oo sheegayaa sida caalamka oo dhammi ka siman yahay guddi loo doortay shir guddoon awoodda ay leedahay awoodda ay leedahay oo aanan barakaynayn oo badinayn ee inta cid walba sida ay u taqaan waxay ku kooban tahay wax alla wixii shirweynaha ka soo baxay oo go'aamo ah in ay habayso qoraal ku soo gudbiso dabadeedna cidda ay khusayso oo uu kow ka yahay xisbiga iyo madaxdiisu inay gacanta ka saarto u dhiibto waxa qodobka labaad oo howlaha aanu qabanaynay waxay ahayd ururinta liistooyinkii ergooyinka jirku soo gudbiyeen oo habdegaan lagu soo gudbiyey taa kuma ay dhammaanaynin laba casho iyo labaatan casho toonna arrin cusub oo aanu recommendationkaanu bixinay ku daray in mustaqbalka laga ilaaliyo oo aanay wixii inaga beeloobin markan hadday dhacdo aynu ka fursan weynay mustaqbalka inaanay taasu soo gelin ee lagu kalbixiyo hab xisbinimo ah ay doorashada iyo xulitaankuba ku yimaadaan wareerkii aanu tan ka qaadnay iyo liistooyinkii iska soo daba dhacay baa nagu kalifay waktiga waxa dheereeyey beel ka mida beelaha hadday saddex liis keento qasab bay noqonaysaa saddexdaba inaan la gudbina la mideeyo saddexdaa liisto oo aanaan ku midayn qalin iyo warqadaanu isu qaadanaye tanaasul iyo isu soo celcelin dadkii ah baanu ku gaadnay waxaanana barbar fadhiyey oo nala joogay hoggaanka xisbiga baa nala joogay oo ogaa inaanu hawshaa wadno oo ogaa in labadii beri dhammaatay oo ogaa inaanu ummaddii kala fasaxnaan dadku u wada rahmanaanin shirkii baa weli socda ee naloo igmaday markaa inaanu wixii habkaa ku saabsan soo dhammaystiro wax kaloo dheer iyo awood kaloo aanu annagu ku darsannay intaa waajibka nagu ahayd ma jirto waxaanu waxaanu ku dadaalay inaannu markaanu dhammaystiray inaannu intii ay khusaysay arrinku oo mas-uuliyiinta ah oo xisbigu ugu horreeyo intaanu isqaybano la yidhaha hebelowna halkaa gey hebelowna xeer ilaaliyaha ugey adiguna waxaad u geysaa guddoomiyaha xisbiga sidiiba sidii bay hawshaasu nagaga dhammaatay sidii baanu islahayn waa ognahay inaan abaalgud badan laysa siin waanu ognahay waanu ognahay inaan duco badan laysku darin waa ognahay oo wax badan baan soo joognay iyo ammaan badan toonna uma fadhihin laakiin ma malaysanaynin in aanu dhaxalkayagu iyo abaalgudkayagu madaxdii qaranka oo xisbiga oon isla hawsha si wada jira uga wada shaqaynaynin inaanu naloogu abaalgudo wanifaad iyo cay ma aanu filaynin waana nasiib daro radalficil hadda aanu ka celinaynaana ma jiro waxaan ku soo koobayaa markaanu intaasaa ka yeelay waxaa keliya oo noo furaa annaga inaanu shirkiina bandersalaamo iyo nabadgelyuu ku kala fasaxmay kii nabad ka yimid iyo kii guda ka yimid kun iyo boqol iyo labiiyo lixdan ergey oo fadhiyey baa maandaydka iyo awooddana siiyey matalan markii ayna siiyeenna intii waajibaadka ah oo shirka ka soo baxay baanu markaa document ka dhignoo mid walba intaanu fayl ku ridhnay ciddii ilaahayd u geynay dabadeedna waa ka baataxaysanay waxaanu islahayn xoogaagii ku dhacay galab soo noqodkii subaxii iyo shaqooyinkaygiiu habtaamay goormaa u gacan banaanaanaysaan isma lahayn markaa jirkii waydinla sii dheeraanayaayo tan baa ka daba imanaysa isma lahayn yeelkadeed wax alla waxaan hadda taa ka celinaynaa oo radalficili ma jiro wixii aanu samaynay waa wax waafaqsan sharciga iyo xeerka axsaabta u degan in yar oo dheeraada haddaanu ku darayna annaga annaga annagaa mas-uuliyaddeedii qaadanayna haddii aanaan ku darinna marba waa dul qaadanayna wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim waad salaamantihiin dhammaan bahweyntiinan saxaafaddu ee aan maanta halkan ugu yeedhnay ujeeddada aan ugu yeedhnayna ay tahay mid saa u weyn aanay ahayna wax yaroo fudud oo u baahan inaanu iftiimino iftiimintaas oo ah in jibo guddiga halkan fadhida oo ah xubnihii shirguddoonka shirkii saddexaad ee kulmiye lagu doortay kun iyo boqol iyo labiiyo lixdanka erdi ay u doorteen inay u daabihiyaan shirweynaha awooddaa la siiyeyna ay tahay mid maxduuda oo la wada yaqaan oo aan ahayn wax nisheebada kala soo baxayo amba ninku takrifalayo ee ay tahay wax maxduuda oo la yaqaan waxa lagu dooranayo waxaa maxduudka ah ee halkaa loogu talagalay in lagu fuliyo waxa weeyaan waxa xeerku dhigayo xeer fourteen uu dhigayo qodobkiisa shan iyo labaatanaad farqadiisa afraad oo ah in shirweynaha xisbiga waxaa lagu soo dooranayaa xubnaha hoggaanka xisbiga iyo guddiga fulinta noolaba dhegahaaga u dhugyaalo waxa labaad ee lagu dooranayaa waxa weeye xubnaha golaha dhexe ee xisbiga waxaa lagu dooranayaa ansixinta barnaamijka iyo xeerka xisbiga waa intaa inta horta meesha taal ee shirguddoonku loogu talagalay in uu ku hago waxaa inta raacaya ansixinta marka la leey waa waa ansixinta golaha dhexe waajibka iyo xeerarku waxa ay dhigayaan in goobtaa lagu keeno oo magacyada oo taxan la keeno shirkii markaynu ku jirnay way ka suurtageli weyday in la keeno waxa aanu siinay muddo saddex isho ah maandaydna loo qaatay in lagu soo xareeyo shirguddoonka shirweynaha sidaasaa guddoomiyaha xisbiga iyo hoggaankiisubana aan ku wada go-aan qaadanay laguna ogolaaday kuna shaqaynaynay kuna fadhiisanay howl ka mida hoolasha maantoodinkuahaydeen oo aan muddo ku shaqaynay waxa labaad oo aan ku shaqaynaynay xafiiskan wasaaradda gaashaandhigga halkaa waxaan saa ugu iftiiminayaa waxa ay tahay liisaska marka la keenayey waxaa loo keenayey shirguddoonka shirka had iyo gooraalena goobjoog waxa ka ah hoggaanka xisbiga mar walba joogay isagaa ka mida wixii keenayey isagaana soo gudbinayey goobjoog buu ku ahaa haddii wax laysku qabto raggii xalka wax ka qaybgelayey ayay horta ka mid ahay intaasi horta waa warkaa shirweynaha marka aynu joognin shalay shirkii jaraa'id waxaynu ka maqlaynay ee guddoomiyaha qiimiga lihi uu ka hadlayay in laba shay oo qura loo codeeyey buuri saxaafadda madax bannaan way wada joogtay shirweynaha markaynu joognay inta qodobaynu codaynay waynu wada ogeyn waxa loo codeeyey hoggaanka xisbiga oo lix xubnood ah waxa loo codeeyey oo cod loo qaaday mooshin ka yimi shirweynaha gudihiisa oo dhigayay in guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo kordhiyo xubno waxaa mooshinkaasi uu dhigayey in boqol xubnood loo kordhiyo oo lagu kordhiyo xubnaha golaha dhexe wuxuu mooshinkaasi dhigayey in guddiga fulinta oo sideediia oo toddoba xubnood lagu daray balaas cabdicasiis ayay mooshinkaasi u dhigayey intaba ninkii codka qaadaya anigu ahaa aniga igadi soo fadhiyay idinkuna saasaa goobta wada joogteen markii aanu qaadaynay shaashadaha telefishinadana way taallaa waana laga daawan doonaa wixii aanu codka markaa u qaadanay wuxuu ahaa guddigii fulinta oo sideedii ah waa tii nineteen ninety eightkii oo lagu two thousand eightkii oo lagu daray toddoba xubnood balas cabdicasiis ciddii diidanay gacanta taag ninkii yidhi anigu ahaa telefishinada oo dhanna waa laga soo wada baxday haddana dib baa loogu soo celin doonaa waa kelmadda muuse ku yidhi waa beentii qarniga beentii qarniga anagu odhan mayne waa runtii qarniga baanu leenahay labada iyadaba shaashaduhu waa laysa soo bardhigi doonaa hadduu sheegay muuse laba go-aan oo quraa loo codeeyey inta loo codeeyey inay kuwaa wada ahaayeen inta aanu doonaynay inaanu dadweynaha iyo bahweynta xisbiga kulmiye aanu u bandhigno ay tahay gogooda waxaa ku jirtay doodahooda inaan guddiga fulinta ay iyagu xaqu leeyihin guddiga fulinta halkan xeerka waaniga idinka akriyay waa xeer xeer fourteen waa ka wada daba tegi doontaan cidda halka lagu fulinayo ee guddiga fulinta lagu ansixinaya inay tahay shirweynaha shirweynihiina mooshin baa ka yimi baan idin idhi dabeetana waa loo codeeyey saasaanu ku lagu adhabtirayay waayahay intaa marka ay sidaa tahay waxa la yidhahda wax meesha ka yaalla oo mashaakilna aanu ka oolin waxaa timi dee jawaabaadkan iyo hadalladan meesha ka soo baxay annagu waxaanu leenahay sidaan u aragnaana waa sidaa sidaan u qaybinayna waa sidaa waxa yaallo oo kale maxaa shirweynaha ansixintiisa iyo go-aanka marka shirweynuhu dhammaado maxaa ka soo baxa waxa ka soo baxa go-aamada la yidhaahdo go-aamadii shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye waa ka nin waliba aniguna aan xubin ku noqonayo muusena guddoomiye ku noqonayo cadamina xubin ku noqonayo maxamed kaahin ku noqonayo anybody alic waa go-aamada iminka halkaa yaalla ee cid waliba loo gudbinayo markaanu kaa saxeexno cidda sheegi karta ee dhiibi karta golihii dhexe waa dhanye odhan kartaa waa shirgudoonka shirka cidda odhan karta shirki waa xidhan yahay oo go-aamadiisina waa kuwa maalintii taasi naga baxdo oo shalay shalay shalayta ahayd daraata ahayd ayaa nin walba wixii loogu magacaabay uu ku yihi intii ka horraysay nin wax ahaa ma jirin ilaa inta go-aamadu ay ka soo baxayeen waxaan leeyahay arrimuhu iskuma qaldana hawshuna waa sidaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ديار سوما يا بسم الله الرحمن الرحيم
هون كان فين حدا
آه. آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، waan dhamaanta waan salaamayaa qolada warbaahinta een runtii halkan ee, hadal badan ma yaalo een adduunyadu way wada shirtaa oo shirweynayaal fara badan baa la qabtaa een oo ka mid tahay united nation ay ka mid tahay eu ay ka mid tahay carabtu islamic wesku ay ka mid tahay africa ay ka mid tahay shirgudoon baa shir kasta een maamula shaqada shirgudoonka waxa weeyaan waa inay document garaysaa ama ay ee, ay qortaa wixii go-aamee lagu gaaray si loo falgareeyo loona siiyo dadka ay khusayso annaku wax kale de naloogama idman een, shirweynuhuna dee taasuna siiyey wax iminka aynu dhekadeena ka keenayno ma aha waa wax caalami ah oo dadka ajaanibka xitaa inala jooga dee shirgudoonka ka sugayaa wixii go-aamee ka soo baxay meesha ee, shirgudoonka weliba marka laga sii tago anigu xoogayay shirgudoonka ahaa waxaa aniga igu soo ururiyey magacyada xubnaha golaha dhexe gelaya oo weliba beelaysan oo hawl badan oo runtii hawl badan naga gaadhay Een, waxaan aada ugu mahadnaqayaa een, dadyoogii nagala shaqeeyey ee runtii een, ee tanaasul badan aan wada samaynay oo aada iyo aada magaranaysaa arrintaa u sahlay time bay qaadatay waa true Een, wax kaloo aan maaragtay ku daraya oo saas ma jirto Een, waxaan leeyahay runtii aflagaadaduna ma wanaagsana oo dadka character assassination laguma sameeyo oo tviyada lagama yidhaahdo dee cid baa been sheegtay waa ceeb Een, milgaha siyaasigana kuma wanaagsana Een, qofka siyaasiga ah ee doonaya inuu caalamka ama uu dalkan hogaamiyo ama ninka kale xitaa idinkaga ka mid ah ee hadhow berito oo dee iman doona runtii waxa weeyaan ma wanaagsanaa in waxyaalaha qaar waa in laga dhowrsanaado weeye saasay dee adduunyaduna inoo eegaysaa haddii lagu caytamo tviyada waxa weeye sumcaddeen hoos bay u dhacaysaa ictiraafkeenu doonna hoos buu u dhacayaa xisbi xaakimka haddaanu nahay wax badan bay damage ku yidisaa waddankan marka looma baahno runtii in ereyo saasaa la isticmaalo taasaan anigu xoogga saaraya dadka reer somalilandna waxaan u sheegayaa inay is-ixtiraamaan oo ay eh, maaragtay wada jirkooda ilaashadaan oo ay shiriirkooda si fiican u maamulaan oo aanay marba laysku buuqin wax yaroo de iska sahlan oo aan ahayn wax weynoo lagu murmo sababta halkan documentkii baa inoo yaalla sharcigii baa yaalla eh, hay-adihii sharcigaa yaalla qofkii dee complain samaynaya ama cabash cabasi samaynaya meelo badanoo u furan baa jirta markaan waxaan leeyahay anagu shaqadeedii waanu qabsanay shir guddoonka ee guddoomiyahaygana waa kan intayadii kalena waanu joognaa waxa naga maqanuun oo wasiirkii een, ee, ganacsiga een, maxamed cabdilaahi cumar oo iminka noo sheegay inuu shir kale oo bangiga adduunka uu kula jiro sidaas awgeedna aanu iman karin marka approvalna na siiyey oo yidhi dee wada aniga waa waa xaggayga waa mar haddaan jinaas fadhidaan aniguna okay baan ahay marka eh, runtii aad baan u dhowranaa nidaamka si ay wax u noqdaan wax dhaxalgala documentskana waanu waanu runtii faylgaraynaa si ay xisbiga ugu noqoto iyo somalilandba wax dhaxalgala shirarkeena waa in laga dhaxlaa documents waa in laga dhaxlaa waa in berito wax dadka kale ay reference u raaci karaan waa shirkii noocaas ahaa muxuu ku dhammaaday maxaa ka soo baxay imanka shirarkii hore way adagtisaa u heshaa marka tiina waanu samaynay alxamdulilah guul baynu taagannahay intaasaanu kusoo gabagabaynaya
wasiir ama waxaa shirgudoon markii soo kulmiye shirweyne saddexaad ee shirweyne runtii lagu dabtay shirweynihii markii la awoodda cidda idiin siisay waxaad ummada u cadaysan cidda awoodda idiin siisay inaad idinku rabtaa baataan ama idinku aad colaamsaan idhahdeen oo ashaacsan guddiga kulinta xasigan iyo golaha dhexe een su'aasha in waxa weeyaan
أنا سؤالك waxa awooda inta loo siisay waxa weeye shirweynaha nalagu doorto kun iyo alkaasi sawaabo waxa awooda loo siiyey wax wal oo xisbiga ah iyo xeerka xisbiga waxa ka awood weyn shirweynaha saddexaad mar haddii shirweyne la galo awoodda waxa iska leh oo sharciyada xisbiga ka sarreeya shirweynaha kaasaa awoodda noo siiyey kaa aan wax sharciyada ku qaybinayno kaa aan wax ku dooranayno kaasaa leh awoodda isagaa nala siiyey
waxaa dadku lagu caabinayaan qof walbi wey. qof walbi ma dhalan maalintaa la magacaabee taariikh buu leeyahay taariikh nololeedkiisaa sheegaysa waxa uu yahay iyo sab ninka nacab iyo ninka jeceli midba wax buu sheegi kara laakiin taariikh nololeedka runtaa baa sheegaysa qofkaasi waxa uu yahay taas baana lagu qiimaynayaa dadka iyo dadweynuhuna waxay lagu aaminayaan oo cid ku aamini karaan kuwa ka horeeya iyo xilal kale baan soo qabanay oo la ogyahay sida nadiifta aan uga dabaalanay iyadana looga badbaado
waxaan inkastoorka waxaa halkan dhinaca ka hadlay gudoomiyihii xisbiga gudoomiye ku-xigeenkii xogayihii xogayihii xisbiga marka la idhaahna maamulkiisu waa maadaama idinku aad ahayd shirgudoon shaqadiinuna ay ku koobneyd shirgudoon markaad hogaanka xisbiga inkastaa ula iyo idinkiiyo shirgudoonkii intaa hadlasaan ma tahay markaa in ay xisbigii iyo sistamkii maamuloo dhamiba uu xisbi ahaan guud ahaan ku fashiltay maya baan qabaa shirweyne aanu qabanaa kana oguma hogeyn kii hore raggii qabtay baan ka mid ah waxa weeyaan rag meel wada joogaa tala iyo arrin waa laysku qabanayaa waxa laysku hayaana waa shaqa weeye xisbiga kulmiyo weli ku kala dhaqaaqay afkaar iyo aaraana nin arki ma jiro anigu waxaan ahay guddiga fulintaa ka mid ahay sideed sannadood baan ahaa xoogayaha arrimaha gudaha ilaa imikana waa arag inankii su-aasha weydiiyeen waxaan u sheegayaa xisbigu laba ma kala aha madaxweyne siraayo iyo muuse bixi laba maahe waa mid labada mid laga taliyo madaxtooyadana laga wada taliya laba meeloodna loogama wada taliyo
hogaankii xisbiga waa la doortay hogaankii xisbiguna maalintii la doortay ilaa maanta waxa weye hawshiisii inuu qabsaduu xisbigii annagana dhamaansinan ugeyno weeyaan waxay shir fuuleen waaba intaas hogaankii xisbiga cidna shaqadii kama kacdo gudoomiyihii xisbiguna wuu joogaa xadiiskiisiibaa waa inuu furo xadiiskiisii oo shaqadiisii qabsado cidi diidana ma jirto waxaa weeye keliya ninkii gurigiisa muraayad ka samaysay oo dhagax tuuqo ayaa lagu odhan lahaa gudoomiyaha waxaa weeye dhagaxa tuuqo xabiiskaagii qabso xabiiskaagii hagaajiso dukumentigii aada noo xilsaartay shirweynuu noo xilsaarayna waanu kuu keennay hawshaa jirta
annagu maanta laga bilaabo xisbigii iyo taladii aashii aanu haynay waanu wareejinay laga bilaabo xisbigii baan ku wareejinay xisbigaani ku wareegtay laga bilaabo saacaddaa annaga waxaan annaga waxaa nalaga rabaa inaan soo saarno go'aamadii weyne annaga maanta laga bilaabo waxaana laga rabay inaanu soo bandhigno oon maalintii mudasada jaraayid soo bandhignay aanu soo bandhignay go'aamadii shirweynaha go'aamadii shirweynuhu ma- iyo liiskii golaha dhexe guddigii fulinta wixii xeerar ahaa dhammaantoodba annaga way naga soo baxeen waxaananu caddaynaynaa in ay ku wareegeen hay-addii xilkaa lahayd oo aanu ku wareejinay waxaanu sheegnay maalintii dhaweyte ee aan waraaqaha qaybinaynay een shirka jaraa'idku qay maalinta aanu seexnay bay xidhantay annagu hawshii aanu haynay laga bilaabo saacadaan iga